dadka dhallinyaradaha iyo waayeelka halkan isku yimi waynu salaamaynaa cidna maynu caayin cidna lama cadaabin magaalada hargeysa waa magaaladeennii waa magaaladii ay waxii naga soo qabsada ogaadeen waxaanu leenahay nabadgelyada ha la ilaaliyo ninkii shaani tuuraaya shaanidaas hadda way tegi doontaa inaga joojiya baanu leenahay inaga joojiya baanu leenahay shaanid maanta danteenna maaha danta somalilan maaha danta caasimadda maaha inaga joojiya baanu leenahay nimankan madashii waxay isku sheegayeen madaxweynaha hanjalayeen waxaanu leenahay berigii way mujaahidiin baynu kiina xukumay maantana aan xukumaya berigana fule muu ahayn maantana fule maaha marka hadalxumada ha layska daayo oo cayl ha layska daayo waxa kaloo aan dayn waan allahayna barakeeyo wadanka ilaahay khayrkiis hayna siiyo ilaahay yuhuntayna haystuso ilaahay hayna mid haynaga wada dhigo saynu haanjina haynaga dhigo intaa yarna waa kulmiya annagu kulmiyaan ahaa wan yaraa baa la xubsada waa la iska yaqaanaa insha allah waynu isku iman doonaa doqoniyin la kala tegaya mooysaa waynu kala tegi mayno wanaaggeenu waa halkii wadadhalagkeenu waa halkii waxaanu leenahay walaalayaal aynu soo celino wanaaggeeni wadadheelnimadeennu soo celino oo shaanidaa yar marba dadkaa ka sinas caruura ka sina aynu faraha ka qaadan weynayno wasalaamu calaykum waraxmatullahi